إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه alxadiidu athaamin waxaan ku soo jirnay kitaabkii cumdat alaxkaam waxaan soo gaarnay xadiiska sideedaad alxadiidu athaamin xadiiska sideedaad ee marwiyin waxaa laga wariya can camar ibnu yaxya almaaziniy camar ibnu yaxya almaaziniy waxaa la ihahdaa camar ibnu yaxya ibnu cumaara ibnu abi xasan ayaa la yidhaahdaa ruwaadaas wariday kulligood waa ansaar waana maaziniyiin waana madaniyiin camar ibnu yaxya waa hiqa bukhaari iyo muslim labadaba way weli ruwaadoodu ka mid yaho aabihiis oo ah yaxya ibnu cumaara ayaa la yidhaahdaa ayuu ka wariyey xadiiska can abiihi yaxyana aabihiis uu ka wariyey aabahaas waa cumaara ibnu abi xasan cumaarana waaba saxaabiba marka yaxya waa taabici cumaara ibnu abi xasan abi xasankaas ibnu abi xasan abi xasankaasuna waa saxaabi kale oo weliba badriyaho caqabiyahoo baycatulcaqabana ka qeyb galay marka camar iyo yaxya iyo cumaara iyo abi xasan afartiiba sidaas weeye can camar ibnu yaxya waxaa laga wariy almaaziniyi can abiyihi aabihiis wuxuu ka wariyey yaxye ibnu cumaara qaala wuxuu yidhi yaxye shahidtu waxaan xaadir ahaa camar ibnu abi xasan camarkan yuu yahay camarkan waa yaxye adeerkiis camar ibnu abi xasan weeye yaxyena aabihiis waxaa la yidhaahdaa cumaara ibnu abi xasan marka waa camu yaxya camr ibn abi xasan ayaan shaahid ahaa oon xaadir ahaa oo sa-ala weydiiyey cabdullaahi ibnu zayd can wuduu'in nabiya nabiga weysaqaadkiisa sala allahu calayhi wasalam fa dacaa cabdullaahi ibnu zayd waxaa la ihahdaa cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim ibnu kacab ibnu camar ibnu cawf waa ansaari maaziniya oo madaniya yowmu xaraa la dilay magaalada madiina bisha dilxija sanata thalaatin wa sittiin lixdan iyo saddex markay hijiriyadu aheed ayaa la dilay isagoo toddobaatan sano jir ah cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim waa xadiidka weysaqaadka saxaabiga wariye xadiidka adinka saxaabiga wariyana waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi ayaa la yidhaahdaa fa dacaa wuxuu u yeedhay bitawrin xeero ayuu u yeedhay cabdullaahi ibnu zayd oo min maa-in biyo ah fa tawada-a waa u weyse qaatay lahum dadkii wuduu'a nabiya nabiga weyse qaadkiisa sala allahu calayhi wasalam fa akfa-a waa soo jalleeciyey calaa yadayhi labadiisa gacmood ayuu ku soo jalleeciyey min atawri xeeradii fakasala yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhaqay halaathan saddex mar uma adkhala waa geliyey yadahu gacantiisa fi tawri xeeradiiyuu geliyey fa madmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wastanthara waa iska soo diifiyey halaathan saddex goor bihalaati qurfaatin saddex sacab uma adkhala yadahu gacantiisuu geliyey fi tawri xeeradii fakasala weja wejigiisuu dhaqay halaatan saddex mar uma adkhala wuxuu geliyey yadayhi labadiisii gacmood fakasalahumaa waa dhaqay labada gacmood maratayni laba mar ila lmirfiqayn labada qusul intii laga gaaro uma adkhala wuxuu geliyey yadayhi labadiisa gacmood fa masaxa bihimaa labadii gacmooduu ku masaxay ra-sa madaxiisa fa aqbala bihimaa waa la soo qaabilay wa adbara waa la dib jeediyey maratan waaxidatan hal mar uma kasala rijlayhi labadiisa lugood ayuu dhaqay wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa badaa wuxuu ka bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxiisa meesha ugu horreyday xataa dahaba ilaa uu la tegay bihimaa labadii gacmood ilaa qafaahu qadaadkiisa meesha jeegada ah uma raddahumaa waa ku soo celiyey xataa rajaca ilaa uu kusoo laabtay ilal makaani meeshii aladii makaankii badaa minhu uu ka bilaabay wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa ataana rasuululahi rasuulka allah noo yimi sala allahu caleyhi wasalam fa akhrajnaa lahu waxaan usoo saarnay maaan biyo fii tawrin xeero ku jira xeradaasoo min sufrin maar ka samaysan muttafaqun caleyhi atawru shibhu dasti xadiidkan horaan u sharaxnay soo celinta hadda aan ku soo celinayna waa wahmi casharku wuxuu ka bilaabanaya xadiidka sagaalaad alxadiidu taasic xadiiska sagaaleeya marwiyin waxaa laga wariyay can caaisha radia allaahu canha caa-ishana taariikhdeedii waan ka soo hadalnay qaalad caaisha waxay tidhi oo casharkii horaan uga soo hadalnay qaalad caaisha waxay tidhi kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yucjibuhu mid uu cajabgeliyo adtayamunu midigaysi fii tanaculihi kabgashigiisa iyo wa tarajulihi shallaysigiisa iyo wa duhurihi dahara qaadashadiisa iyo wa fii shani arrinkiisa kullihi dhammaantiisa yucjibuhu kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yucjibuhu mid uu cajabgeliyo adtayamunu midigaysiga macnaha wuxuu jeclaa midigta inuu hormariyo wax kasta markuu samaynayo wanaagsan midigta ayuu jeclaa saas weeye midigta cajabgeli jirta waa saas shaygaanu waa cajabgeliyey waxa weeya shayga markaad u bogto ood jeclaysato wey fii tanaculihi kabgashigiisa ayuu ku cajabgeli jiray oo hadduu nabigu kabaha gashanayo lugta midigtahu marka hore geli jiray weliba waxaana sunnaa hadhow marka kabaha la bixinayana lugta bixda inta la bixiyo midigtu inay ku dambaydo marka midigtaa la hormarinaa gelinta bixintana ayadaa lagu dabamarina sidaas weeye sunnada dadka waxaa ka qasantaa mararka gobol masaajidka kasoo bixidiisa masjidka marka laga soo baxo waxaa la rabaa lugta bidixda in lala soo baxo kabtana waxaa la rabaa in la horgeliyo lugta midigta sidaas darteeda dadka aan garanayn meeshaas way ka qalan way ka qaldantaa laakiin dhib ma laho waxaa la sameeyaa lugta bidixda ah la soo bixiyaa iyadoo kabteedii banaanka taabo lama geliyo kabte waa la kor saaraa markaad kor saartaa lugta midigta inta lasoo bixiyaa kabteeda la geliyaa iyadaa ka hormartay gelinta bixinta masaajidka laga baxana bidixdaa ka hormartay markaas kadibaa lugta bidixdaa kabteeda la geliya dharkana waa saas kulligiis dharka markaad gasho iyadoo midigta la hormariya haddii surwaal la gelinayo labada lugood midigta haddii shaatigu yahay midigta qamiis hadduu yahay gacanta midigta wax kastoo diraaca gabdhaha waxa weyn gacanta midigta midigta unbaa la hormarin gelinta dharkana wa tarajuli shallaysigiisana nabiga sala allahu alay wasalam midigta ayuu jeclaa oo markaa shallaysanayda un meeshii aad doonto shalladaa ka bilaabina dhanka midigtaad ka bilaabay kadib dhinaca kale shallayso dhinaca kale markaas kadib shallayso sidaas oo kale marka xataa uu nabiga sala allahu alay wasalam timaha xiran ama jaran qofka xallaaqa ee timajaraha markuu yimaada wuxuu dhihi jiray midigta ka bilow midigta u dhiibi jiray wa duhuurihi daahara qaadashadiisa daahara qaadashada waa weysada iyo qubayska cibaadada marka qubaysyada cibaadada ama waajibaada ama sunna ha ahaadee midigtu ka bilaaba oo waxa weeyaan madaxa marka biyaha nabigu ku shubo sala allahu alay wasalam qubayska oo saddex goor uu ku shubo uu tinta salkeeda dooyo dhanka midigta u biyaha ku daadi jiray kadibu markaa dhanka kale bidixdaa ku daadi jiray maydka marka la dhaqayo waa kadaalika sidaas midigta la hormari weysaqaadka waa sidaas wixii laba xibnood ah sida labada gacmood iyo labada lugood midigta la hormari wixii hal xibin ah sida wejigo kaletana haddii midig iyo bidix ma kala leh hal mar ah lagu wada shubi kor looga soo shubiy dahaar qaadashadiisana waa saas wa fii shanihi arrinkiisa kullihi dhammaanti kulliga waa min alfaad alcumuum laakiin caamkan waxay yidhahdeen culummadu waa caamun maqsuusun waa caam laakiin waa la khasisay oo waxaa lagu khasisaa sida imaamu nawowi ba uu yidhi midigta waxaa loo isticmaalaa kullu maa kaana min baabi takriimi watasyiin wax kasta oo sharfid iyo qurux ah midigta la hormariya wixii istiqdaar ama xoogaa liidasho ahna bidixda lidaa saas daraaddeed waa noo imaan doontaa bidixda in lagu astajoodo oo aysan banaanayn midigta in lagu astajooda marka asajada iyo masaajidka marka laga soo baxaa iyo musqusha marka la gelayo suuliga marka la gelayo iyo midigta lama hormarinayo bidixdaa la hormari masaajidka marka laga soo baxa bidixdaa la hormari marka waxa weya suuliga la gelaayo bidixdaa la hormarin diifka iyo wasaqda bidixdaa la yskaga fiifin asajada bidixdaa loo adeegsan marka waxyaalaha oo istiqdaarka oo la qurunsado oo dhan bidixdaa iska leh waxa karaamada iyo quruxda ahna midigtaa iska leh saas qaacidadaas waa qaacido aada u wanaagsan marka waa noocaas alxadiiu alcaashir xadiiska tobneeya marwiin waxaa laga wariya can nucaym almujmiri nucaym ibni cabdillaahi almujmir nucaym kunyadiisa abi cabdillaahi aa laha abisna cabdullaah nucaym marka abi cabdillaahi ibni cabdillaahi waa mawla cumar ibnu khadaab ayuu ahaa waa taabici hiqa ah oo madani ah saxaaba uu ka maqlay waxaa ka mid ah cabdullahi ibni cumar ibn lkhadaab anas ibni malik abu hurayra saxaabadaas ayuu cilmiga ka xambaaray can abi hurayra ayuu ka wariyey radia allahu canh can inabiy nabiguu ka wariyey sala allahu alay wasalam anahu nabigu qaala inuu yidhi ina ummatii ummadayda yudcawna waa loo yeeraa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa loo yeeraa guran xaalo ay yihiin kuwo beriir leh muxajaliina oo xibna garan min aathaari lwuduu'i weysaqaadka raadiyaalkiisa darteedna la xibna garan oo beriir la leh faman istadaca qofkii awoodo minkum idinka xaalu idinka mid yahay an yutiila inuu dheereeyo guratahu beriirtiisa falyafcal ha sameeyo wa fii lafdin aakhara lafdi kale waxaa ku sugnaa ra-aytu abaa hurayrata abuu hurayraan arkay yatawada-u isagoo weyse qaadanaya fakasala abuu hurayra wuu maydhay oo wuu dhaqay weja wejigiisa iyo weydayh labadiisa gacmood xataa kaada ilaa uu ku sigtay yabluqu inuu gaaro almankibayni labada garab uma kasala rijlayhi labada lugood ayuu dhaqay xataa rafaca ilaa uu u kor noqday ila saaqayni labada shansho uma qaala wuxuu ihi samictu rasuulallahi rasuulka allaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu isagoo leh ina ummatii ummadayda yudcawna waa loo yeeri yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha muxajaliina xalayin kuwa xibna garan min aathaari lwuduu'i waysqaadka raadiyaalkiisa darteedna la xibna garan faman istadaaca qofkii awooda minkum idinka xaalu idinka mid yahay an yudiila inuu dheereeyo guratahu beriirtiisa iyo wa taxjiilahu xibna garnaantiisa falyafcal ha sameeyo wa fii lafdin limuslim waxaa kusugnaa samictu khaliilii kii aan aada u jeclaa ayaan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay tabluqu waxay gaari doontaa alxilyatu biladda iyo wax la ysku qurxiyo min almumini muuminka xaggiisa waxay ka gaarin xaytu meesha yabluqu uu gaaro alwudu weysaqaadka saxaabiga xadiiska warin abu hurayra waan ka soo waran lafdiga xadiiska waxa weye ina ummatii ummadayda uu yidhi nabiga sala allahu calay wasalam waa ummatulijaaba ummadda nabi maxamed aqbashay oo diinkiisii qaadato oo hogaansantay ilaa umma nabiyi marka la yidhaahdo labay u qaybsamaan ummatu dacwa nabi maxamed markii lasoo diray wixii bashar ahayoo ama jin iyo insi oo joogay dhulka korkiisa ilaa yowm lqiyaama basharka jooga waa ummatnabiyuna maxamed sala allahu alayh wasalam ummatu maxamed wey laakiin waa marka wixii rumeeyey waa ummatul ijaaba ummadii aqbashay dacwadiisii kuwa kalena ummatu dacwa la yidhaha ummadii dacwadiisa waxa weeyaan ay u yeerayso loogu baaqaayo oo nabigu u baaqaayo intuu noolaa kadibna dadkii diinka ka dhaxlay ay ugu yeerayaan diinkii nabiga weeye waa ummatu dacwa ummadii loo soo diray nabiga sala allahu alay wasalam marka ummadda halkan looga hadla waa ummatul ijaaba ina ummatii ummadayda yudcawna waa loo yeeraa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha guran xaale ay yihiin kuwa beriiri gurada asalkeeda waa wejiga faraska meesha wejiga faraska kacab a la yihahdaa gura wejiga faraska cadaanta ku taallaa gura la yidhaha asalkeeda haddana macnaha loola jeedaa qofkii muslimka ahayee weyse qaadan jiroo tuka jiray ayaa wejigiisu u iftiimaya oo nuuraya maalinta qiyaamaha quraduna waa wejigaas cad muxajaliina iyagoo xibna garan taxjiilkana waxa weeyaan afarta adin intii laga weyse qaadan jiray ayaa iftiimayda labada gacmood iyo labada lugood afarta adin cadaanka ah ayaa la yihahdaa taxjiilkana marka ayagoo afartii adin ay ka weyse qaada jireen cadcad oo ka nuuraya ayaa maalinta qiyaamaha loo yeeri waxay wejigu la cadyahay iyo xibnahana min aathaari lwuduui wey weysaqaadka raadiyaalkiisa faman istadaaca qofkii awooda minkum idinka xaala uu idinka mid yahay an yudila inuu dheeriyo quratahu beriirtiisa falyafcal ha sameeyo wa fii lafdin aakhara lafdi kale waxaa ku sugnaa ra-aytu waxaan arkay uu yidhi nucaym ra-aytu waxaan arkay abaa hurayra yatawadau xaalu weyse qaadana fakasala wuu dhaqay weja wejigiisa iyo weyadayhi labadiisa gacmood xataa kaada ilaa uu ku sirtay yabluqu inuu gaar almankibayn inta dhaafay xusulkii oo cududii dhaafay uu labada garab ku dhawaaday uma kasala rijlayhi labadiisa lugood ayuu dhaqay xataa rafaca ilaa uu u kor noqday ila saaqayn labada shansho inta anqawyadii soo dhaafay labada anqow wax yar ayaa lasoo dhaafsan in ayaga la dhaqo unbaa waajiba laakiin kor uu inta uga soxo labada sha soo gaar uma qaala wuxuu yihi samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay sala allahu alay slam yaquulu asagoo leh ina ummatii ummadayda yudcowna waa loo yeeri yowma alqiyaamati maalinta qiyaama muxajaliina xaalayhin kuwa xibna garan oo macnaha labada gacmood intii laga weysaysan jiray iyo labada lugood ay cadcad yihiin oo iftiimayaan oo nuuraya min aathaari lwuduu'i weysaqaadka raadiyaalkiisa darteedna ay la xibna garan yihiin faman istadaaca qofkii awoodo minkum idinka xaalu idin ka mid yahay an yutiila inuu dheereeyo quratahu bariirtiisa iyo waa taxjiirahu xibna garnaantiisa falyafcal ha sameey wa fii lafdin limuslimin lafdi kaleoo muslina waxaa ku sugnaa samictu waxaan maqlay khaliili kii aan jeclaa khaliil waxaad ogsoontii nabiga sala allahu calayh wasalam inuu diido ka beri noqday inuu khaliil ka dhigto ummadiisa mid ka mid a oo weliba yidhi law law law kuntu mutakhidan min ummatii khaliila haddaan ahaa lahaa ummadayda mid ka mid a khaliil inaan ka dhiganayo latakhadtu abaabakrin khaliila abubakar aan ka dhiga lahaa khaliil walakin saaxibukum khaliil raxmaan laakiin saaxiibkii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam waa khaliil raxmaan allah raxmaanka khaliilkiisi weye maadaama nabigu diiday khaliilkaygii muxuu leeyay abu hurayra shubhadaas waxay uga jawaabeen culummada ama ismoodsiidkaas oo ishkaalkaasaan dhihi lahaa ishkaalkaas waxay culummadu uga jawaabeen khullada uu diiday waa mid nabiga xaggiisa ka timaada midaanu laakiin abu hurayre xaggiisa ka timid oo saxaabada dhowr ka mid a sidaas lafdigaas way isticmaali jireen marka khullada oo dhanka saxaabada ka timaada ma ahan midda la diidaya ee nabiga xaggiisa inay ka timaado wey samictu khaliili khaliilaykaygiiaan maqlay khaliilkana waa qofka jacaylkiisu qalbigaaga dhex galo meesha darajada ugu sarayda jacaylka weye khulada marka kuwii aan aad meesha ugu sarayda aan jeclaa weye yaquulu xaaluu leeyahay ayaan maqlay nabiga sala allahu alayh wasalam tabluqu way gaarayda alxilyatu bilada xilyada waxaa la dhaha shayga laysku qurxiyo oo la gashado sida dahabka dumarku ay gashadaan jijimaha gacmaha ay gashadaan oo kale kaatunka ama faraatiga saacadaha waxyaalaha laisku qurxiyo marka qofkii muminka ahaa aakiro waxyaala isku qurxiyo qaadan qof walba wax u manaasiba oo ilahay ugu talagalay marka xilyada iyo waxyaalaha uu isku qurxinaa waxay gaarin min almumini qofka muuminka ah xayu yabluqu lwudu meeshii waysqaad gaari jiray xadiidkan marka culummada macnihiis aaday iskugu khilaafeen si aada u weyn ayay iskugu khilaafeen oo waxay tahay weysaqaadka in la dhammaystiro iyo weysaqaadkaas fadliga uu leeyahay xadiisku waa caddeey fadiilo aada u weyn oo barri qiyaame qofka xubnuhu ka weyse qaadi jira inay nuurayaan ayuu caddeey oo qof kastoo muumin uu ku dadaalo la rabo uu dhammaystiro laakiin intii waajibka aheed in kor looga kaco sida abu hurayra uu sameeyey sunno ma tahay mase ma aha bacdulculamaa oo in badanoo culamada kamid a ka mid ah in badanoo culamada ka mid ah waa sunay leeyihi xadiidkaanayna u daliishadeen bacdi kaleo culummada ka mid ah way diideen oo waxay dhahdeen intii waajibka aheed lama dhaafi karo intii waajibka aheed lama dhaafi karo lagama badnaa karo imaam maalik riwaayad imaam axmed iyo keyrkoodba sidaasay ku tageen sababta ay sidaas u yidhaahdeen waxay tahay waxay leeyihin ko xadiidka inta ah faman istadaaca minkum an yudiila gurata wa taxjiilahu falyafcal intaas waa mudraj min kalaami abi hurayra waay laa min kalaami nabiy sala allahu alay wasalam taas horta ko intaas markay sidaas yidhaahdeen waxay noqonaydaa fahamkii saxaabiga maxaad uga tagteen waxay yidhaahdeen fahamkan saxaabiga saxaabada inta kaloo dhan hal qof oo fahmay laguma hayo haaniya nabigana haddii shayganu sunno yahay walow marba alla ka dhige wuu samay lahaa saxaabadii weysaqaadka nabiga soo naqliday hal midoo ka mid a sooma naqlin thaalithan abu hurayra laftirkiisu markuu samaynaa wuu la dhuuma jiray oo riwaayadda uu warinaya abi xaazim waxaa ku jirtay oo muslim iyo qeyrkiis bay wariyeen waxaa ku jirtay wuxuu yidhi abu hurayre gadaalkiisaan joogay maalin isagu weyse qaadana gacantuu taagay ilaa kilkisha uu gaarsiisu u dhaqaay markaasaan idhi yidhi yaa abaa hurayra maa haada alwudu abu hurayra weyse qaadkan muxuu yihi markaas wuxuu yidhi yaa bani faruuq waa reer bani faruuqow a antum haahunaa ma meeshaad joogteen low calimtu anakum haahunaa ma tawad tawada'tu hada alwudu haddaan ogaa lahay meesha inaad joogteen saas weyse qaadka noocana ma weyse qaateen markaasuu xadiiskii lafdigii oo hadda aan soo marnay oo nabiga uu ka wariyay sala allahu alay sl ayuu sheegay uu ahaa samictu khaliilii sala allahu alay slam yaquulu tabluqu lxilyatu min almumini xayu yabluqu lwudu marka isaguna xataa waa la dhuuma jiray sidaasay yidhahdeen raabican waxay ku dareen culummadu gurada wejiga cadaa la yidhahda inta waajibkaana waxa weeyaan oo in la dhaqa ay waajib tahay qofka ama bidaar ha lahaado tintu madaxa ka biddo ama tin ha lahaado ee meesha dabiiciyan qofka caadiga tintiisu ay ku joogto laga bilaabo ilaa lafta garka wey wejigu laakiin intaas tintu ku taallo haddii la yidhaha wejiga kor ha looga sii kaco hadhow si ay aakhiro u cadaato qure lamaba yidhahdeen madax cad madax iftiimaya qure lama yidhahd qurada waxa la yidhaha cadaanka wejiga ku yaala marka si loo dheereeyo maba la fahmi kala yidhahdeen qurada adigu meelahaas ay ka bixiyeen baabu dukuuli alkhalaai walistiaaba baabkan wuxuu ka hadlaa suuliga gelidiisa iyo isnadiifinta baabu dukuuli alkhalaa'i suuliga gelidiisa iyo walistidaabati isnadiifinta oo najaasada la yska nadiifiyo ayuu u baabi khalaag asalka meesha banaana la yidhaha dhulka banaana la yidhaha khalaa kadibna waxaa loo soo naqliyo loo adeegsadaa meesha lagu xaajo gudanaa sababtaa meesha lagu xaajo gudanaa waa meel qofku uu ku keligiis yahay oo aan lala joogin hadduu suuli dhisan yahay keligiisu ku yahay gudaha hadduu meel banaana yahay keligiisu ku noqonaa oo dadkii wuu ka fogaan khalaaga markaa meesha lagu xajo gudanayo suuliga ayaa magacan hadda loo adeegsana alxadiiu alxaadi cashar xadiiska toban iyo koobeeye marwin waxaa laga wariy can anas ibni malik radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu alay wasalam kaana nabigu wuxuu ahaa idaa dakhala alkhalaa markuu suuliga gelayo qaala wuxuu dhihi jira allahuma ilaaho allo inii aniga acuudu bika waxaan kaa maangala min alkhubuthi shayaadiinta oo labka ah shayaadiinta ragga ah macnaha iyo walkhabaa'ifi shayaadiinta dhediga oo dumarka ah xadiidka raawiga wariyey waa anis ibnu maalik anis ibnu maalik ibnu nadr ibnu damdam ibnu yaziid ibnu xaraam ansaariyun khasrajiyun najaariyun waa reer ansaareed waana khasraji najaari ah hooyadiis waa umu sulaym radia allaahu canha magaceeda waxaa la dhihi jiray muleyka bintu milxaan markii nabigeena suuban sala allahu alay wasalam madiine tegay ayay u keentay nabiga isagoo toban sano jira si uu nabiga ugu khidmeeyo toban sanu nabiga u khidmaynayo wuxuu ihi nabiga weligay wax aan sameeyey waxaas maxaad u samayday ima uusan dhihin wax aanan samaynna weligiis nabiga sala allahu alay waslm ima dhihin waxaas maxaad u samay weyd nabiga wuu u duceey maal aada u fara badan ilaahay inuu siiyo ugu duceey caruur fara badanna ilaahay uu siiyo wuxuu arkay anas ibnu maalik boqol iyo labaatan oo caruurtuu dhalay iyo kuway dhaleen ah uu indhihiisa ku arkay oo weliba siddeetan ka mid a isagu uu dhalay oo toddobaatan iyo sideed ay rag yihiin wuxuu ahaa saxaabada ragka ugu badan axaadiista oo axaadiista faraha badan oo kunka dhaaftay wariyey ragga ugu cimriga dheer saxaabadana waa ka mid ahaa kuwii ugu dhimashada dambeeyena wuu ku jiray oo waqti ugu dambeeyey dhintay magaalada basruu degay ayaduuna ku dhintay sanata halaatin wa tisciin markay hijriyadu ahayd sagaashan iyo saddex halkaas basra marka meel ku dhow oo u jirta laba farsakh ayaa lagu aasay meeshaas oo uu deganayo gurigiisa ku yiilay xadiidka ana nabiya nabiga sala allahu alay wasalam kaana wuxuu ahaa idaa dakhala alkhalaa markuu suuliga geli rabo macnaha idaa araada dukuul culummada in badanoo kamid a way diidaan suuliga gudihiisa in wax lagu akriyo waxay u baahan yihin marka kuwaas oo kaleeto dakala bimacnaa araada dukuula inay ku fasiraan taasna baciid ma ahanoo qur-aanka kariimka ilahi wuxuu leey subxaana wa tacaala faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaah markaad qur-aanka akri rabto faidaa qara'ta ay faidaa aradta qiraa'ata maahan qur-aanka markaad akrido kadib shaydaanka ilaahay ka magan gal shaydaanka ilaahay ka magan gal oo ilaahay magan galo shaydaankan inuu kaa badbaadiye ka magan gal maaha macnuhu ee waxa weya qur-aanka marka aad rabto inaad akrido intaadan bilaabin acuudu billahi min ashayaan rajiim dheh tanna waa sidaasoo kaleeto suuliga intaadan gelin oo iridda aad taagan tahay ducadaan akriso wey kaana nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala alkhalaa idaa araada dukhuula alkhalaa suuliga inuu galo markuu rabo qaala wuxuu dhihi jiray suuliga shardi maahane khalaaga hadduu suuli yahay iyo meel bannaan oo duura dad ku xaajo gudayda waa isku mid waad dheh ducada waad akrisan qaala wuxuu qaala wuxuu dhihi jiray allaahumma allow allaahumma asalkeedu wuxuu ahaa yaa allah ya-dii yaa la xadfay miimkaana laga soo bedel qaad marka markaad u dhawaaqin allaahumma allow iska dheh laakiin ha dhihin allaahumma yaa allaahuma ha dhihin oo ya-dii iyo miimkii ha isku qaban sida fiican waxa weya allaahuma yaa allah allow inaad tiraa ama aad tira allaahuma allow ama yaada ama miimka labada mid qaado laakiin yaadii la xadfay iyo miimkan isku marka ku dhawaaq allaahuma yaa allah allo inii aniga acuudu bika adigan ku magangelaa min alkhubuthi shayaadiinta labka ah shayaadiinta kuwooda ragga ah iyo walkhabaa'ithi shayaadiinta kuwooda dhadiga ah oo dumarkaa ayaan ilahayo kaa magangelaa sababta uu meeshaas ducadan manaasibka igu tahayna nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku cadeeyey xadiiska abi daawuudka oo nabigu wuxuu yihi ina haadihi alxushuusha muctadara meelahan qashinqubyada iyo wasaqda ah suuliyaadka iyo meelaha qashinka iyo waa meeshaas waa la jooga shayaadiina joogaan wasaqda iyo qashinka iyo suuliyaalka iyo meelahaasay joogaan shayaadiintu sidaas darteeda fa idaa ataa axadukum alkhalaa markuu yimaado meesha uu ku xaajo gudanayo qofku falyaqul ha yihahdo saasuu xadiiska abu daawuud ka leeyay marka sababta keenayda manaasibka ducada ducada karidka waa sidaas shayaadiintuna dhib badan ay la doonayaan banu aadanka inay waxa weeyaan dhibabka ugu weyn waa inay nijaas ku gaarsiiyaan ay ku najaaseeyaan oo cibaadadaadu markaas aysan ansixin oo sidaas aada naarta ku gasho waa dhibaatada ugu weyn ciyaadan billah dhibaatooyinka kaletana inay kuwaalaan oy ku dardaraano way dhici kartaa alkhubuth waxaa loo dabdiyey bidami lkha khada in la godo iyo walba-ibada khubuth jamcu khabiiin weeye hal shaydaanoo xun ayaa khabaaih waxaa lagu jamciyey khubuth oo waa jamcu khabii khabii waa shaydaanka mudakerka walkhabaaihna waa jamcu khabiihatin hal shaydaanada wey isticaada nabigu wuxuu ilaahay ka maangalay min dukraani shayaadiin shayaadiinta kuwooda labka ah kuwooda ragga ah iyo wa inaafihim kuwooda dhadigaho dumarka kuwaasuu ilaahay ka magan galay kuwaasuu ilahay ka magangalay marka xadiiska waxaan ka fahna ducadaas intaan suuliga la gelin inay muhiim tahay si qofka uga aamin noqdo shayaadiintaas cibaadadiisa fasahaadin dhibaato u geysanaya alxadiiu thaani cashar xadiiska toban iyo labeeye marwiin waxaa laga wariyay can abi ayuub alansaari abi ayuub alansaari ayaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala abi ayuub alansaari wuxuu yidhi abi ayuub alansaari magaciisa abi ayuub waxaa la ihahdaa khaalid ibnu zayd ibnu kulayb ibnu thaclaba waa khasraji najaari ah oo ansaari ah weeye oo ansaari ah beder iyo goobihii jihaadku ka dhacee nabigu galay sala allahu calayh wasalam ee ka dambeeyey nabigu kala qayb galay baycatulcaqaba athaaniyana wuu ka qayb galay oo nabiga waa la mubaayacooday nabigeena suuban sala allahu alay slam markuu madiine tegeyna gurigiisuu ku degay hal bila oo guryaha nabiga la dhisayey iyo masaajidka nabigana gurigiisa ayuu deganaa nabigu sala allahu alay slam nabigu wuxuu deganaa guriga abu ayuub kadibna jihaad iyo duulaan kama suulin ilaa uu ku dhintay dhulka ruum oo magaalada qustandiniya iyadoo muslimiintu kusii socdaan ayuu dhulka ruum ku dhintay sanadii konton iyo labaad qowlka raajixa sida uu yahay sida qowlka raajixa uu yahay radia allahu canhu wa ardaa isagoo da-ah ayuu da waqtigaas haddana u baxay jihaad fii sabiiliillah inuu diinta alle u dagaalamo oo naftiisa ilaahay uu ka gato shaadan uu saas ku helo ilaahay dariiqaas kuwa maraha naga dhigo can abi ayuub ayaa laga wariy alansaari radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka ilahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam idaa ataytum markaad timaadaan alqaa'ida meesha lagu xaajo guto qaa'idka asalkiisa waxaa la yidhaahdaa makaanka godan waqtiga hore carabtu ma lahayn suuliyaal sidaas darteeda waxay ku xaajo guda jireen meelaha godan oo qofku markuu galo aan loo jeeday kadib haddana magacii waa lasoo naqliyey oo magacii makaankaasu lahaa saxarada oo ah shayga soo baxo meesha lala aado ayaa magacii qaa'idkii loo isticmaalay oo mar badan magaca loo isticmaalo waa magacaas idaa ataytu markaad timaadaan alqaa'ida meesha lagu xaajo gudanaa falaa tastaqbilu lqibla qiblada ha la qaabilinina biqaa'idin saxaro hadda marka hore qaa'idka horeeto waa makaankii qaa'idkan dambena waa saxaradii walaa bowlin kaadina ha la qaabilinina kacbada walaa tastad walaa tastadbiruuha qibladana ha u daba jeedinin oo dabada ha u jeedinin kee loo jeesan walaakin shariquu bariyaysta bari xaggiisa u jeesta meesha qoraxdu ka soo baxdo ow qaribuu ama galbeedsada galbeed u jeesta galbeed oo ah meesha qoraxda u dhacdo walaakin shariquu ka loo jeesan walaakin shariquu bariyaysta bari u jeesta meesha qoraxdu ka soo baxdo ow qaribuu ama galbeedsado galbeed meesha qoraxdu u dhacdo xaggeeda u jeesta qaala abu ayuub wuxuu yidhi faqadimna shaam shaam ayaan galnay fa wajadnaa waxaan helnay maraaxiida suuliyaal qad buniyad la dhisay naxwa alkacbati kacbada xaggeeda usii jeedaan dee jaahiliyadii hore muslimiinta ka horreeyaa dhisay kacbada xaggeeda usii jeedaan fa nanxarifu canha waan ka leexa jirnay kacbada markaan suuliga galno waan ka leexa jirnay dhanka kacbada wa nastakfirullah caza wajal ilaahayna dambi dhaafaan weydiisan jirno haddee qofku markuu galoo fadhiisto isla markii inuu wejigiisu xagga kacbada u jeesto oo marar badanna u ishalmaamaa dhici karta laakiin arrintaasna ilahan dambi dhaaf ka weydiisa jiro waxaa muhima marka xadiiskan waxaa ku cad qofka xaajo gudanaa inuusan kacbada ula jeesan weyneyn beytka ilaahay la weyneynaa uusan dabadana u jeedin waxaa kaloo ku cad meelaha uu u jeesanayo shaaricu amre inay tahay bari iyo galbeed meeshii kaloon ku aadanin kacbadana waa iska bannaanoo asalkii oo waxa weeyaan baraa-adii ayay ku baaqi tahay maka meel alla meeshii aan kacbada ku aadanayn marka aad kacbadana aadan u daba jeedayn halkaasna waxaa kugu cad fuqahada gobolkood hadalka ay yidhaahdaan qoraxda qorax ka soo bax iyo qoraxu dhac loolama jeesa karo ayaguna maxaa yale qoraxda waa aayatu min aayaat illaah qowlkaasu inuu daciif yahay ayaga laftikooda waxay yidhahdaan waa markay qoraxda soo baxay laakiin nabi maxameda baa yidhi sala allahu alay waslam ula jeestaba bari iyo galbeed mana kala qaadin qoraxda markay soo baxday iyo markay dhacday midna qowlkaasna daciifnimadiisa dhibaato weynaa ka dhalatay weliba qowlkaas isagoo daciifa haddana faafidiisa dhibaato weynaa ka dhalatay dhibaatada ka dhalatay waxaa ka mid ah soomaalidu waxay shee ku sheekeeyaan oo yidhaahdaan ninaa kor u kaadiyey markii la yidhi war maxaa kugu dhacay kaadi way kusoo laabta say ku daadato wuu najaasoobay wuxuu yidhi duul culuma weriridaan waxaa la yidhi kacbada xaggeeda hawla jeesan dabadana ha u jeedin qoraxda meesha kasoo baxda hawla jeesan dabadana hau jeedin meesha u dhacda hawla jeesan halkaan la aadaa marka waa inaa cirka u diraa marka isaguna waa qaldanaayo un meel kale waa la raadi karay oo ma ahan afartaas kaliya meelaha la heli karaa qowlkaasuna waaba daciifba xadiidka sharxiisna waxaan dhamaystirayna xadiiska kale markaan aqrino soo socdo alxadiidu thaalitث cashar xadiiska toban iyo saddexeeya marwin waxaa laga wari can cabdulahi bni cumar ibn اlkhadaab radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yihi raqiitu waxaan koray yowman maalin calaa beyti xafsa xafsa binti cumar ibn اlkhadaab gurigeedaan koray korkiisaan fuulay fa ra-aytu waxaan arkay annabiya nabiga sala allahu alay wasalam yaqdi xaaluu xaajo gudanayo yaqdi xaaluu gudanayo xaajataw xaajadiisa mustaqbila shaami shaam xaalu kusii jeedo mustadbir alkacbati kacbadan uu u daba jeediyey cabdullaahi bni cumar ibnu lkhadaab kunyadiisa abu cabdiraxmaana la yidhaahdaa waqtiga horeeto ayuu islaamay oo maka ku islaamay isagoo saqiir ah aabbihiis iyo hooyadiis la jira wuu la soo hijrooday aabbihiis iyo hooyadiis zaynaba bintu madcuun zaynaba bintu madcuun iyo walaashiis xafsa binti cumar oo ah ummuhaatulmuminiinka ka mid ah ummulmuminiin oo zawjadii nabigeena ah sala allahu calayh wasalam ayuu la soo jirooday oo madiine la yimi dagaalkii uxud saqiiru ahayo waa laga reeb laakiin khandaq iyo intii ka dambeyday ayuu nabiga kala qayb galay sala allahu calayhi wasalam nabigu kala qayb galay oo garabkiisa ka dagaalamay goobihii nabigu ka dagaalamo ka dambeeyey saxaabada ragga ugu badan axaadiista wariya ee axaadiista kunka ka badan wariday ayuu ka mid yahay axadulcabaadilana waa ka mid yahay cabaadilada afarta la yidhaahda afartaasuna waa cabdullaahi bni cumar ibn alkhadaab iyo cabdullaahi ibnu zubayr ibnu cawaam iyo cabdullaahi ibnu cabaas ibnu cabdilmualib iyo cabdullaahi ibni cumar ibn cabdullaahi ibni camar andhii cbdullahi ibn cumar waa soo sheegay cabdullahi ibni camar ibni caas waa afartaas radia allahu canhu wa ardaahu cabdullahi ibni cumar ibn alkhadaab cabdullaahi ibni zubayr ibni cawaam cabdullaahi ibni cabaas ibni cabdilmualib cabdullahi ibni camar ibni caas cabaadila la yidhahda cabdullahi ibni sacuud kuma jiro afartaas waxa weeyaan saxaabada kuwooda yaryarna wa ahaayeen oo cimriyey oo hoogaa ta'aquray geeridoodu fuqahadii saxaabadana way ka mid ahaayeen ugu waaweyne wuxuu ku dhintay radia allahu canhu magaalada maka almukarama markay hijriyadu ahayd toddobaatan iyo saddex sida raajixa ah muxasab ayaa lagu aasay oo maka ah halkaasaa lagu aasay alxadiidu thaalitha cashar xadiiska toban iyo saddexee marwiyin waxaa la weri can cabdullaahi ibni cumar ibn lkhadaab radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi raqiitu waan koray yowman maalin calaa beyti xabsata guriga xabsa fa ra-aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu calay wasalam yaqdi xaajatahu isagoo xaajadiisa gudana mustaqbila shaami shaam kusii jeeda marka baytulmaqdis in loo jeesa karo xaggiisa shaam uu ku yaalla baytulmaqdis oo aysan xaaraam ahayn ay kutusay taas horta mustadbir alkacbati laakiin kacbada u daba jeedi horena waxaan usoo marnay inaan kacbada loo daba jeedin halkaas marka xadiidkaas hore iyo xadiidkan iyo weliba xadiid kaleto jaabir ibn cabdillaahi wariye oo abu daawuudka ku sugan xadiiskaas jaabir aan asnaar sheegno si loo fahmo jaabir wuxuu leeyahay nahaa nabiyullaahi sala allahu alay slam nabigaa reebay an nastaqbila alqiblata qiblada inaan la qaabilno bibowlin kaabi fa ra-aytu nabigaan arkay qabla an yuqbada intaan la oobsan bicaamin hal sano geeridiis hal sano ka hor yastaqbiluhaa isagoo qaabilay kacbada yastaqbiluhaa abu daawuuda wariyey sheekh naasirdiin albani xasan weeyi raqamka oo saddex iyo toban oo kitaabka awalkiisa ayuu ku sugan yahay axaadiista saddexdaa markay soo arooreen oo mid leeyahay yaan lala qaabilin loona daba jeedin waa xadiiska hore abu ayuub alansaari kan cabdullahi bni cumarna uu leeyahay waxaan arkay nabiga u daba jeediyey kan jaabirna uu leeyahay waxaan arkay isagoo la soo qaabilay waxay keentay markaas iskhilaaf badan oo culimmada dhexdooda bacdi culama waxay ku tageen horta intaanaan gelin cabdullahi bni cumar waxaan koray yuri guriga xabsa xabsa waa walaashiis xabsa waa walaashiis waana umulmu'miniin zawjadii nabiga markaasaa nabigu xaajo gudanay ah ku leey macnaheeda ma ahan nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu cabdullaahi meesha u koray si uu nabiga usoo fiiriyo taas akhlaaqdaasu dadkeenaysanba u cunan inaysan ka suurtaagin iska daa saxaabigan jaliilka inay ka suurtowdo marka laakiin gurigu iska koray isagoon ogeyn ishiisa markaas ku dhacday kadibna xukunkii uu arkayuu sheegay ishiisa unbaa ku dhacday markuu arka ku dhacdayna wuu ka jeesan hadde taas intaas waa muhiim marka xukunka haddaan usoo dhaadhacno fuqahada way isku khilaafeen qaarkood waxay qaateen xadiiska hore abu ayuub waxayna yidhaahdeen meel bannaan qofku markuu ku xaajo gudana iyo hadduu suuli ku jiro waa isku mid waana xaaraam kacbada in la qaabiliyo in loo daba jeediyo xadiidkaas horeaan qaadanayna kuwaan dambe nabigay khaas ku tahay waa khusuusiya waxaana tusaya inay khusuusiya tahay suuliyu ku jira nabiga sala allahu calayh wasalam ficil oo uu dadka diin ku gaarsiinaya maahay oo waxa weyan haddee suuli qof ku jire haalib ma ahan dadku inay arkaan sidaas darteeda haddii uu yahay xubun loogu talagalay dadka in la gaarsiiyo dadka kale uga daya karaa nabigu waa u sheegi laha sala allahu calayh wasalam culummada halkaas ka baxday waxaa ka mid ah mujaahid ibraahim naqaci sufyaan athawri waxaa aada ugu gargaaray ibnu xasmi aldaahir iyo keyrkood sheekh naasrudiin waxaan dhii tegay sheekul islam ibnu taymiya sidaasu laftigiisu doortay ibnulqayim iyo keyrkood bacdi culamaana waxay yidhaahdeen way banaanta in qiblada lala qaabilo iyo in loo daba jeediyo way banaanta labadan xadiis hor xadiiska cabdullahi bn cumar iyo kan jaabira caddayna waana mansuuq xadiiska hore abu ayub waxaana kutusa inuu mansuuq yahay xadiiskan waa mutaakir oo waa dambeeyey waqtigiisa xadiiskan oo waxa weya jaabir oo geeridiisa hal sano ka hor ay ahayd uy waxaa sidaasna ku tegay curwat ibnu zubayr rabiica daawuud daahiri iyo kayrkood culimmada in badan oo ka mid ah oo fuqahaa u ahlilxadiid imaamu maalik oo kale imaamu shaafici imaam axmed ibn xambal isxaaq ibnu rahawey cabdullahi ibni cumar shacbi waxay ku tageen tafsiil in la kala qaado masalada oo waxay yidhaahdeen haddii qofku meel bannaan oon suuli ahayn ku xaajo gudanaya waa xaaraan waxaana xadiiska ab abu ayuub lagu xambaara waa meeshaas meel bannaan markuu ku xaajo gudanayo waa markaas markay xaaraanta ka tahay saasaana lagu xambaari labadan xadiis oo xadiidka cabdullaahi ibni cumar iyo xadiidka jaabirna waa markuu ku jiro qofku suuli oo suuli markuu gala inuu u dibajeediyaana waa banaanta oo waxaa caddaynaya xadiiska cabdullahi ibni cumar inuu la qaabilaana waa banaanta oo waxaa caddaynaya xadiidka jaabir hadalkan abu ayuub uu yidhi markaan shaam galnay suuliyaa la dhiso kacbada usoo jeedaan aragna waan ka jeesa jirnayna haddii wuxuu ka warramay fahamkiisa waa fahamkii ayagu markaas saxaabigaas iyo intii kaloo sida ula fahamtay ay u fahmeen fahamkana waxaa laga hormarinaa naskan nabiga sala allahu alay sl fahamka saxaabiga waxaa laga hormarin xadiidka nabiga midda ay yidhaahdeen waa khaasna waxay yidhahdeen asal waxaa ah nabiga sala allahu calayh wasalama afcaashiisa iyo aqwaashiisa afcaasha nabigu samayna waxaa asal ah inay caam tahay oo dadka uga daydaan laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun xasana wixii nabiga uu khaas la yahay daliil cad waa in la helaa inay nabiga khaas u tahay khusuusiyadu daliil gooniyahay u baahanta laakiin asalka waxa weya ficil kastoo nabigu sameey inuu caam yaho umadda uga dayato saasa asal ha yihahdeen inay arrintaanu khusuusiya tahayna nas cad uma hayda sidaas ayay uga jawaabeen marka waxay taalian ay yidhaahdeen haddaad tidhaahdaan xadiidka abu ayuuban ku dhaqmaynaaho meel kastoo la joogo waa xaaraan ama ha ku jiro suuli ama bannaan ha joogo ama aad tidhaahdaan waxaan qaadanaynaa xadiidkan jaabir ama midka cabdullahi bni cumar oo ah way bannaan tahay meel kastoo la joogo xadiid unbaad ka tegayda mar kasta xadiisaad ka tegayda qolada banaydayna oo yidhahdeen meel kastoo la joogo waa bannaanta waa lala qaabili karaana xadiidkii abu ayuubay ka tageen qolada tiri mar kasta waa mamnuucna xadiidka cabdullahi bni cumar iyo xadiidka waxay ka tageen jaabir wa icmaalu daliileyni wlaa min ilgaai axadihima labada daliil in lagu wada dhaqmaana ka xaqnimo badan oo ka habboon intii mid laga tegi lahaa oo la ilqay lahaa ta mid lagu dhaqmo marka sidaas ayaaba sawaabkuna u dhow yahay ilaahay baa xaqiiqada og alxadiid raabic cashar xadiidka toban iyo afreeya marwiyin waxaa laga wariy can anas ibni maalikin radia allahu canh annahu anas qaala wuxuu yidhi kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yadkhulu mid gala alkhalaa suuliga fa axmilu waxaan u qaadi jiray ana aniga iyo wa qulaamun wiil naxwi anoo kala wiil anoo kala halkuu kala mid yahay wuxuu kala mid yahay xagga da-da sida uu calaa-udiin ibnu cadaar uu yidhi markuu sharxayay kitaabka da-da xaggeeda idaawatan buraashadan u qaadi jiray idaawada waa weel maqaaraho biyaha lagu shubto idaawadaasoo min maa-in biyo ah iyo wa canasatan ultaki canasadana waxaa la yidhahdaa usha fooda waranka yarkaah uga jiro fa yastanji nabigu wuxuu ku asajoon jiray bilmaa-i biyo alcanasatu canasadu alxarbatu waa eedada asaqiiratu yah waa usha fooda waranka yarkaa uga jiro xadiidkan ko wuxuu tusaa qofka markuu rabo inuu xaajo guto inuu diyaarsado wuxuu ku dahaaro qaada laha hadday biyo yihiin iyo hadday wax kale yihiin oo warqado iyo dhagxaan ay yihiin faa-iidada ay leedahay inaad kahor sii diyaarsataana waxay tahay markaad xaajo gudato haddaadan horay u diyaarsan inaad istaagto oo doontaad u bahanta waxaana dhici karta markaas in najaasaba ku gaartaba marka intaadan xaajo gudan wixii aad ku astajoolaheed oo najaasadan iskaga nadiifi laheed ama biyahaadana maqayrkoodan waa inaad diyaarsato xadiid taasa ku nabiga markuu rabo inuu suuli galo markaasaa loo qaaday thaaniya wuxuu ku tusaa biyo keligooda in lagu asajoodo inay bannaan tahay biyo keligooda in lagu asajoodo oo biyaha muqaadijina ku asajoojin saasuu leeyay thaalithan waxay ku tusaysaa qofka markuu xaajo gudanaya inuu dadka iska qariyo ma ahan dadkii meelay u jeedaan inuu la fariisto meesha laga qaadanaana waxay tahay ushan oo fooda waranka kule waxaa loogu qaadin marka meel bannaan oo safar lagu jiro uu joogo markuu meel fadhiisto haddii dhinac geed mithaal ka xigo dhanka bannaanoo dadka ka xiga ayaa ku mudin ushan markuu ku mudo waxbaa la saari maro iyo waxbuu saari dadkii ayay ka asturin marka nabigana sala allahu alay sl markuu xaaje gudanaya xadiis kala caddeeyey inuu inta dhaqaaqo uu fogaa jiray ilaa uu dadka o dhan ka qarsoomo taasna iyaduna waa sunno kale dadka agtooda inaad la fadhiisato ma aha waxaa kaloo xadiiska ku sugan caruurta xorta ah in la adeegsan karo nabiga sala allahu alayh wasalam wax biyaas u qaadayay anas iyo wiil kale taasna way cadda dad caruurta xorta ah in la adeegsan karo waxaa kaloo xadiiska ku sugan weesada iyo waxyaalaha lamidkaa in qof loo kaalmaysan karo axaadiistii horeto xadiidkii cuhmaan xadiiskii cabdullahi ibnu zayd aan dhihi tegay na waa ku caddeedo asna waa anagii kusoo marnay inuu biyo u yeertay oo yidhi biyaha la ii keeno aan ku weyse qaato biyaha la ii keeno marka waa loo kaalmaysan karaa qof biyo waa loo kaalmaysan karaa cuhmaan ibni cafaanna waa ku jira xadiiskiisa marka kulligood waxay caddahay in weysada loo kaalmaysan karo weysada kaalmaysi waa labo qofka biyo ii keeno iyo gambarka ii keeno inaad tiraa waa taas waa banaanta iyo inaad tira igu shushu igu shushubta culamadu waa karaahi yidhahdaan mar haddaad adugu aadan jiranayn ood caafimaad qabto waxaa fiican inaad adugu ku shushubato sida nabiga laga soo guriyeyna sidaas weeye sala allahu alayh wasalam ka xadiiskaana kantaas ayaa ku cad alxadiiu khamis cashar xadiiska toban iyo shaneeya marwiyun waxaa laga wariyay can abi qataada alxaaris ibnu ribciy alansaariy radia allahu canh ana nabiya nabiga sala allahu alay waslam qaala wuxu uhi laa yumsikana yuu qaban axadukum qof inin ka mida dakarahu dakarkiisa biyamiinihi gacanta midigta ayuu ku qaban walxaal huwa yabuulu uu kaadinayo walaa yatamasax yuusan iskaga tirin min alkhalaa'i wixii ka soo baxay biyamiinihi gacanta midigta walaa yatanafas yuu ku neefsanin fil inaai weelka uu wax ku cabaanayo ku neefsan saxaabiga xadiiska wariyey abi qataada kunyadiisa waa abi qataada magaciisana waa alxaari ibnu ribciy alxaari ibnu ribciy ibni baldama ibni baldama assulami almadani farisu rasuulilaahi al sala allahu alayh wasalam wuxuu kala qayb galay rasuulkeena suuban sala allahu alay wasalam uxud iyo khandaq iyo goobihii jihaadka ee nabigu xaadiree ka dambeeyey ayuu nabiga kala qayb galay oo garabkiisa ka dagaalamay ilaahay dartiisa wuxuu dhintay hijriyadu markay ahayd konton iyo afar magaalada madiinau ku dhintay isagunao toddobaatan sano jir ah sida raajixa ah xadiidka wuxuu ka kooban yahay saddex faqro oo macnaha saddex xugun oo kala gooniya ayuu ka hadlaya xukunka koobaad waxa way nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam laa yumsikanna yuu ku qabanin oo ku qabanin axadukum qof inin ka mida dakarahu dakarkiisa cawradiisa xibinta uu ka kaadshayo biyamiinihi gacanta midigta ayuusan ku qaban walxaal huwa yabulu uu kaadshayo xaaladda uu kaadshayo yuu ku qaban xadiidka waxaa jirta riwaayad mutlaqa oo ah yuu ku qabaninba sidiisaba dakarkiisa riwaayadanuna waxay ku qaydaydaa xaaladda uu kaadshayo waana la ysku xambaarin oo mutlaqaas muqayidkaana lagu xambaaray culimadu waxay yidhahdaan usuuliyiintu nahyiga baabka nahyiga mutlaq iyo muqayid la yskuguma xambaaro sida ibnu daqiiqu ciid xadiiska markuu sharxay u baraarujiyey laakiin arrintaas waa goorma waa markay laba xadiisiya kale yihiin laba deli laakiin riwaayadda mutlaqa kusoo arortay iyo middan muqayadka waa xadiis waaxid ah xadiidkan marka waxa weeyaan siyaadaa ku jirta waana hal xadiiso maqribku waa waaxid siyaadadaasna shuduud aamina looga yahy qabuul marka waa laazim wey in laysku xambaaraana waa laazim waxa marka mamnuuca xaaraamta waa marka qofku kaashayo gacanta midigta inuu ku qabto xibinta uu ka kaashayo taas wey waa mamnuuc nabigu waa diiday sala allahu alay slm yuusan ku qabanin duu inuu qabto u baahdo gacanta bidixdaa u adeegsado baabu takriim iyo tasiina midigta loo adeegsadaa bidixdaa waxyaalahaas liita loo adeegsadaa xukunka labaad oo xadiiska nabiga ku sheegay wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam walaa yatamasax yuu iskaga tirin min alkhalaa'i wixii ka soo baxay biyamiini midigtiisa khalaaq hadda wixii ka soo baxay loo jeeda kaadi iyo saxrad macnaheeda waxa weeye midigta yuu ku astajooni waa mamnuuc waa xaaraan midigta in lagu astajooda bidixdaa lagu astajooda hadduu biyo ku astajoona hadduu warqad iskaga tira yuusan gacanta midigta iskaga tirin bidixda ha adeegsado taasna waa xukunka kale xukunka saddexaad xadiiska nabigu uga hadlay sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi walaa yatanafas yuu ku neefsanin fil inaai weelka haddii uu qofku sharaab cabayo yuusan ku neefsanin weelka waxaa la rabaa sidaa sunnada ku sugnaato xadiis kale uu caddeeyey saddex goor inuu neefsado oo waxa weeyaan markii uu sharaabka cabo wax yar uu u kaadiyo oo banaanka inta weelka iska fogayo uu banaanka ku neefsado haddana mar kale cabo oo uu weelka iska fogayo uu neefsado oo mar saddexaad u cabo saas inuu cabo sharaabka markuu cabayo neefsiga waxaa loo diidina waxay tahay waxaa suurtagal ah in sankiisa wax ka soo baxaan oo weelkii ama sharaabkii gaaraan taasna waxaa istiqdaarsanaya oo qurunsanayo o dhibsanaya dadkii ka dambeeya oo weelkaas wax ku cabi lahaa hadduu sharaabka xataa dhammaysto hadduu sharaab soo reebana sharaabkaas ka soo haray qof ka dambeeya inuu cabo oo u jeeday ama ku dhex arkay suurtagal maaha wuu dhibsan marka iidaa oo dadka adhibaydaa meeshaas ku jira taas darteeda lama ogola wakadalika waxaa lamid ah dadka gabaloo waxay sameeyeen markay sharaab ka cabayaan hadday saxar iyo wax ku dhacay ku arkaan in afuufaan nabiguna wuu diiday sala allahu alay wasalam waa mamnuuc kunaafsigii iyo wax kasii liitaba wey ayadana waa mamnuuc xadiiskana axkaamtaas ayaa ka mid a axkaamta ku cadcad alxadiiu saadis cashar xadiiska toban iyo lixi marwiyin waxaa laga wariy can cabdillaahi bni cabaas radia allahu tacaala canhuma qaala wuxu uhi cabdullahi bni cabaas mara nebiyu nabigaa soo maray sala allahu calayhi wasalama biqabrayni laba qabri fa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam innahumaa labadan qabri la yucadabaani waa la cadaaba wamaa yucadabaani mana loo cadaabaayo fii kabiirin dembi weyn ama axaduhumaa labada mid ka mid ah fa kaana wuxuu ahaa laa yastatiru midaan iska asturin min albowli kaadida wa ama alaakharu midka kale fa kaana wuxuu ahaa yamshi mid la socda binamiimati isku dirdirid dadka dhexdiisu isku dirdiri jiray fa akhada wuxuu qaaday nabigu sala allahu calay wasalam jariidatan laan oo timir ah radbatan oo qoyan fa shaqahaa wuu kala jeexay nisfayni laba nis uu kala jeexay fa kharaza waa ku muday fii kulli qabrin qabri kastaba waaxidatan hal miduu ku muday fa qaaluu saxaabadii waxay yihahdeen yaa rasuulallahi rasuulka allow lima shay dartiis muxuu yahay facalta aad u samayday haadaa kana qaala nabi wuxuu yihi lacalahu arrinku wuxuu mudan yahay yukhafafu in laga fududeeyo canhumaa xaggooda maa lam yaybasaa intaysan qalalin labadaas in cadaabka laga fududeeyo saasaa dhici karta saas ayaa dhici karta xadiidkan waxaa weli cabdullaahi ibni cabbaas ibnu cabdilmualib ibnu cami rasuulilaahi sala allahu alay wasalam nabiga in adeerkiis weeye nabiga adeerkiisaa dhalay kunyadiisa abulcabaas a la yihah magaciisana waa cabdullahi bni cabaas waa saxaabada culummadii ugu waaweyneedu ka mid ahaa cabdullahi bni mascuud wuxuu yidhi tarjumaanu lqur-aan waa kii qur-aanka ka tarjami jiray qur-aanka kii tarjumi jiray weeye oo fasiri jiray afarkaas waxaa qoraya waxa weya dabaqaat lkubra libni sacd juska labaad safxada saddex boqol lixdan iyo lix nabiga waa u duceeyey sala allahu calayh wasalam fiqi iyo xikmad ilahay inuu sii ugu duceeyey aada ayuu cajiib badnaa qaasim ibnu maxamed ibn abi bakr asidiiq wuxuu yidhi maa ra-aytu fi majlisi ibn fii majlisi bni cabaas majliska iyo meelaha uu fadhiisto cabdullahi bni cabaas weligay kuma aanan arag baadilan wax baadila qad majliska uu fadhiisto cabdullahi bni cabaas ma ahayn meel xanta iyo dicaayadda iyo fadhi ku-dirirka iyo hilibka dadka muslimiinta cunidooda looga shaqeeyo ama munkar kale iyo hees iyo qurun kaasi waabay kasii fogeen meel dadka lagu xanto lagu fadhi ku-diriro waxa weeyaan ma ahayn meel wuxuu ahaa qofka yimaada uu ka faa-iido xikmu iyo cilmi iyo xalaal iyo xaaraam iyo tarkiib iyo tarhiib iyo taqwo iyo alla kacabsi saasuu ahaa wuxuu yidhi walaa samictu qowlan ashbaha bisunnati min fatwa weligay ma aanan arag hadal uga ekaansho badan sunnada fadwadiisa fadwada uu fadwoodo sunnada nabiga u ega say u waafaqi jirtay saxaabadiisu waxay ku magacaabi jireen albaxr ama alxab albaxr baqdi cilmigiisa aada suu u fara badnaa ama xabri caalimki saxaabada ragga ugu axaadiista badan oo axaadiista badan wariyee kunka ka badan uu ka mid ahaa hijrada ka hor laba saddex sano hijrada ka hor ayaa la dhal iyadoo hijrada saddex sano ka dhiman tahay ayuu dhashay markuu dhimanayena nabigeena suuban sala allahu alay slm markuu dhimanayey saddex iyo toban sanu jiro qaangaar ma ahayn kadibna wuu cimriyey cilmi fara badanna wuu faafiyey magaalada mako ayuu in badan cilmi ku faafiyey a'imo waaweyn oo taabiciyaalana waa soo saaray oo cikrama uu ka mid yahay dixaaq uu ka mid yahay cadaa ibn abi rabaax rag waaweyn oo a'imo ah daa'ifuna markii dambe ku dhintay sanadu markay ahayd lixdan iyo sideed hijriyadu markay ahayd lixdan iyo sideed markay hijriyadu ahayd ayuu daaif ku dhintay daaifku ku aasan yahay alxadiidu saadis cashar xadiidka toban iyo lixeeya marwin waxaa laga weriy can cabdillahi bni cabaasin radia allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi cbdullahi bni cabaas mara nabiyu nabigaa soo maray sala allahu calayh wasalam biqabrayni laba qabri nabigaa laba qabri soo maray fa qaala nabig wuxu uhi inahumaa labadan qabri la yucadabaani waa lacadaaba laba qabri oo lacadaaba taasna waa cadaabu qabrigu inuu xaq yahay oo sugan yahay ayay ku tusay taasay ku tusayda waana caqiidada muslimiintu ay ijmaaca ku yihiin qofka inkiraana uu gaalka noqonayo waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani mana loo cadaabayo fii kabiirin dembi weyn maxaa loola jeedaa dembi weyn loo cadaabi mayo loolama jeedo dembigu ma weyneyn sababtoo ah naaraaba ka xasishay cadaabaa ka xasilay waa kabiire saas darteeda culimmada dhowr tafsiiray siiyeen xadiiska fii kabiiri saddex muhiimaan ka soo qaadanayna ka koobaad waxa weyn laysa bikabiirin cindakum idinka idin lama weyne dad yaho wa huwa cind allahi kabiir laakiin ilahay agtiisa waa ku wanya sida markii ifkigiiba ilahay ka hadlaayey uu yidhi wataxsabuunahu hayinan wa huwa cind allahi cadiim idinka ifkiga agtiina waa idinla fududi lakin alagtiisa waa ku weyn marka dembigan dad yahu waa idinla yaryahay idinku waa yaraysaydaan lakin alagtiisa waa ku weyn taas waa tafsiir iyo in la yidhaahdo macnaha labaad wamaa yucadabaani fii kabiirin fii zacmihima labadoodu ayagu siday u arkaayeen waa fududaysaayen lama weyney laakiin naar ayuu keeno waa weyne macnaha labadan qof ayuu la yara taasna macno saddexaad macno saddexaadaa jiro culammada ay u badan yihiin oo yidhaahdaan laysa kabiiran tarkuhu calayhima ka tegiddiisu dhib iyo mashaqo maahayn waa laba dembiyo si fudud qofku uga tegi karo oo uusan mashaqo kala kulmaynin ka tegidooda laakiin fududaysi uu fududaysteena ugu dhaceen marka nabiga waa loo waxyooday in la cadaabayo nabiga waa sheegay labadoodii labada dembiyo lagu cadaabayo wuxuu yihi ama axaduhumaa midkood fa kaana wuxuu ahaa laa yastatiru midaan iska asturin mina bawli kaadida kaadiduusan iska asturi jirin dad badan waxa weyn arrintaas way ku musiibaysan yihin waxaad arkayda inta surweelka furto saas usii daayo uu hore jiyeerka ka xihan laa yastatiru laa yastabriu iskama beri yeeli jirinna way sugnaa macnaha kaadida iskama dhowri jirin qaarkoodna waa kaadidu inta shuba intaysan ka dhammaanu biyo inta ku daadiyo ayuu biyihii ayadii isla socduu soo teg arrintaasna cadaabkan qabrigaa laga hela taas kaas sidaasa loo cadaabi wa amal aakharu midka kale fa kaana wuxuu ahaa yamshi mid la socdo binamiimati isku dirdirid kan kalena dadku isku dirdiri jir dadka qofka isku dirdirana jannada alle ma galo xadiis kale taas sugaya oo nabigu leeyahy sala allahu alay wasalam laa yadkhulu jannata qataar qofka dadka isku dirdiraa jannada alle ma galo ma galo jannada alle qof walba oo ilaahay rallahdiisa iyo jannadiisa rabaa dadka muslimiinta ayuu isku diri inaad maanta o dhan ka shaqdo telefoonkan u dir kan u dir hebel iska ilaali waxa weya shaqaha ka dhiganin taas shaqo fiican maaha fa akhada nabigu wuxuu qaatay jariidatan laan timira radbatan qoyan fa shaqaha waa kala dilaaciyey nisfayni laba fa qarasa wuu ku tallaalay fii kulli qabrin qabri kastaba waaxidatan mid ayuu ku tallaalay labadii jeex fa qaaluu saxaabadu waxay yidhahdeen horena uguma arki jirin camalkan nabigoo samayna yaa rasuulallahi rasuulka allow lima shay dartiis muxuu yahay facalta aad u samayda heeda kan maxaad sidaan u yeeshay qaala nabi wuxuu yihi lacalahu waxaa arrinku mudan yahay yukhafafu canhumaa in cadaabka laga fudeeyo maa lam yaybasaa intaysan qalalin waxay kutusayda oo kaleeto inay labadoodu laba muslin ahayn ma banaana in la yidhaha waa laba gaalay ahaayeen sida ay baraajiyeen culamo badan sida uu ka mid yahay imaamka uu ka mid yahay calaa-udiin ibnu cadaar oo kale sharxiisa uu ku baraarujiyey sababtoo ah dhowr arrimood oo kutusaa kow looma cadaabeen kaadi uusan iska ilaalin kaliya aan loo cadaaba ma dheheen hadduu gaal yaho gaalnimada ka weyn uu sheegi lahay laakiin waxaa kasii muhiimsan nabiga shafeecada uu shafeecay nabigu gaal hadduu yahay uma shafeecen insha allahu xadiiskan waxaan dhamaystiri doonaa casharka soo socda biidn illaahi tacaala wabilahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina moxamed